magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraanga ayaa weliba ku noola dhalinyaro badan oo ka shaqaysdaayanca gadowka kabo nocyadiyo shildubanga dhalinyaradan oo gadaayanca kabo sida saandalka bubuudka iyo kabo isboortiska iyo weliba kumaaramena iyo ntahriwanga dalalka shisheeya ahaana kumida dhalinyarada gadaayanca kabogasaytiyo ku hadalenga sida nololyo ankamaarayayo aqabadooyinka iyo la kulmaayanga waxaa ka mid ahay ganacsatada magaalada beledweyne ee ka ganacsata kabaha ragga waxaan iibiyaa kabaha kala duwan ee ragga hadday noqon lahaayeen kabaha oo loo yaqaano buudka iyo kabaha nooca furan oo naqasho kala duwan leh kuwaas oo kala tayo badan naqasho fara badanna leh kabahan ama guud ahaan kabaha waxaa loogu iibsi badan yahay bisha aan ku jirno oo kale ee ramadaan sababtoo ah waxaa soo dhow ciidda ayaa soo dhow oo dadkii waalidiinta waxay doonayaan in ciyaalkooda ay ciyaal wax cusub u gadaan kaba cusub u gadaan iyagu ay gataan run ahaantii marka intaa bisha laga tago kabaha si joogtaha loo iibsadaa waayo qofka qof kaba la-aan xilligan soconhaya ma jiro qof walba wuxuu u baahan yahay kaba labisa ayuu u baahan yahay marka guud ahaan waqti walba waa la iibsadaa gaar ahaan iyo bisha carafa ayayna ugu iibsi badan yihiin tii bulshada wax caqabada oo aan kala kulmay ma jiraan intaan kabahan iibinayay runtii caqabada waa iska jiraan laakiin caqabada sidaa u weyn ma ahan laga yaaba in suuqii uu ka kugula jiro ganacsato kale ay kugula jirto oo qiima qiimahaagii ka yaroo kale ay suuqii dadkii uga iibinayaan oo lagaa rabo marka inaad adigana dhankaaga kasoo jiidato macaamiisha marka waa iska jiraan caqabadahaas laakiin waa tartan ganacsiga dhexdiisa ka jiro caqabado kale oo si gaara iiga haystan ma jiraan hadda si aad iyo aad aan ugu qanacsanahay ayaan ugu maaraya nolosha noloshayda iyo nolosha qoyskayga waana ku faraxsanahay inaan ka maareeyo waxaan iibiyaa kabaha ragga sida badankood waxay ka imaadaan agabkan kabaha hadda iibino muqdishoay ka imaadaan waxay ka imaadaan turkiya ka imaadaan jaynahay ka imaadaan wadamo badan ay ka imaadaan kabaha ganacsi markaa soo gasho wax qof markii horta la bilaabo inay caqabad imaan waa jirtaa laakiin caqabada hadday qabtay oo hadda saas u badan ma jiraan